You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
bismillahi raxmaan raxiim waxaan u yeerayaa guddoomiyaha golaha wakiilada dowladda puntland mudane cabdixakiin maxamed axmed dhoobo si uu halkan ugaga dhawaaqo natiijadii wareeggii saddexaad ee doorashada madaxweynaha dowladda puntland uguna dhawaaqo madaxweynaha dowladda puntland ee shanta sano ee soo socota mudane guddoomiye ku soo dhowow
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كفى وبه نستعين على أمور الدنيا والدين آه، نتيجتي wareega saddexaad ee doorashada madaxweynaha dowladda puntland labadii mudane ee ku tartamayey waxay u kala heleen codkii sidan soo socota kow genaraal asad cismaan cabdulaahi wuxuu helay soddon iyo kow cod laba siciid cabdulaahi deni wuxuu helay soddon iyo shan cod lix iyo lixdankii cod ee xubnaha golaha wakiiladu saas ayay ku dhan yihiin waxaan marka qirayaa inuu ku guulaystay madaxweynaha dowladda puntland shanta sane ee soo socota ee laba kun sagaal iyo toban ilaa laba kun saddex iyo labaatan ama labaatan iyo saddex mudane siciid cabdulaahi deni Ee, waana u yeerayaa inuu soo taago halkan kelmaddiisana uu yidhaahdo
bismi illaahi raxmaan raxiim guddoonka golaha wakiilada isimada madax xubnaha baarlamaanka saaxiibbadii tartanka aan ku wada jirnay dhammaan martisharafka halka isugu timid sala- culummada assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaan aada ugu mahadcelinayaa dhammaan shacabka puntland iyo guddiga ho- hagaayay doorashada maanta halka dhacday oo muujisay si ay ku jirto ilbaxnimo degganaan kuna dhacday si nabadgelyo ah waxaan halka uga mahadnaqayaa madaxweyne cabdiweli maxamed cali gaas iyo ku-xigeenkiisii hore Ca- mudane cabdixakiim iyo dhammaan madaxda dowladda puntland ciidamo iyo rayidba waxaan aada ugu faraxsanahay natiijadii halka soo baxday waxa ii bilaabatay weji cusub oo dadka reer puntland aan rajaynayo inaan mas-uuliyadda ay saareen aan ka soo bixi doono waxaan ka codsanayaa dhammaan shacabka inta halka joogtay iyo inta maqanba inay gacmaha isqabsadaan inay dhismaha puntland iyo soomaaliyaba ka fekeraan in weji cusub oo walaalnimo ah u bilowdo doorashadii maanta halkaasi ku eg tahay dhibaatadii iyo isjiijiidkii ay lahayd marxaladdii aan ku jirnay doorashadu way dhammaatay waxaan si gaara ugu mahadnaqayaa jenaraal asad oo aan ku soo harnay wareeggii ugu dambeeyey wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
Ah, bismi illaahi raxmaani raxiim sida sharciga iyo dastuurka puntland qabo waxaa sharci ah in madaxweynaha golaha hortiisa iyo dadweynaha lagu dhaariyo waxaa dhaarinaya guddoomiyaha maxkamadda sare sida dastuurkeenu qabo guddoomiye kusoo dhowow bismi illaahi raxmaan raxiim waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay
waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay inaan ku dhaqmo diinta islaamka inaan ku dhaqmo diinta islaamka dastuurka dowladda puntland iyo qawaaniintiisa dhowra dastuurka dowladda puntland iyo qawaaniintiisa aan dhowro xilka la ii dhibay daacadnimo u guto xilka lay dhiibay daacadnimo u guto dalka iyo dadkiisa lilaahi ugu adeego dadka iyo dalki dalka iyo dadkiisa lilaahi ugu adeego makugu walaahiba waagu wallaahi wasalaam
Ee, waxaan u yeerayaa iminka jenaraal asad cismaan cabdulaahi oo ay wareeggii u dambeeyey ku tartameen madaxweyne siciid cabdulaahi deni si uu kelmaddiisa halka uga yidhaahdo jenaraal asad ku soo dhowow بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم marka hore waxaan salaamayaa guddoonka baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa iyo dhammaan sha- eh, martida sharafta leh ee isugu timid maanta doorashadan sida xaqaa u dhacday waxaana leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan u hambalyeynayaa madaxweyne siciid waxaan leeyahay madaxweyne hambalyo ilaahay ha kuu fududeeya xilka cusub aad puntland u qaaday puntland waa dhulkeennii waa jecel nahay puntland isku duubnaada weligiin cadowga puntlandna waxaan leenahay puntland waa isku duuban tahay cidna wax kama qaadi karto insha allah wayna guulaysanaysaa aada iyo aad baan idiin salaamaya asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
aad buu mahadsan yahay jenaraal casad cismaan cabdullaahi ee waxaan iminkana kelmad ee ku soo dhoweynayaa madaxweynihii hore doctor cabdiweli maxamed cali gaas si uu kelmaddiisa halkan uga soo jeediyey madaxweyne kusoo dhowow
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ee, waxaan marka u horeysa hambalyo iyo bogaadin u dirayaa madaxweynaha cusub ee puntland ee shanta sane ee soo socota mudane sayid cabdulaahi deni waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa guddiga doorashada madaxweynaha iyo madax ku-xigeenka puntland ee muujiyey shaqo hufan oo wanaagsan tanina waxay ka tarjumaysaa muujinaysaana bisaylka dadka reer puntland iyo golahooda baarlamaanku waxaan ka codsanayaa dadka reer puntland meel walba oo ay joogaan in ay si joogto ah oon kala har lahayn oo wanaagsan ay ula shaqeeyaan madaxweynaha cusub ee puntland ee lasoo doortay waxaan aaminsanahay in madaxweynaha cusubi uu yahay madaxweyne istaanila inuu hogaamiyo puntland shanta sane ee soo socota kana gudbin kara puntland caqabadaha maanta hor yaalla waxaan kula dardaarmayaa madaxweynaha cusub inuu dalkiisa iyo dadkiisa ugu adeego sida haddaba uu dhaarta ku maray cadaalad hufnaan iyo wadaniyad hambalyo ayaa markaa leeyahay dadka reer puntland maanta guusha ay gaareen waxaan idiin rajeynayaa dhammaantiin guul iyo khayr biidnillah alkarim waa mahadsantihin
aad buu u mahadsan yahay madaxweynihii hore ee dowladda puntland doctor cabdiweli maxamed cali gaas iminkana waxaan u yeerayaa madaxweynihii hore ee puntland doctor cabdi cabdi cabdiraxmaan maxamed maxamuud faroole si uu kelmad kooban halkan uga soo jeediyey mudane soo dhowow بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومالين وين ما أنت ومالين فرحد له ومالين إثبت الحلال أو كدع بلان marka uu horeeya waxaan mahad u soo jeed mahad ku mahad celinayaa ilaahay ina abuuray oo suurto geliyey nidaamkan maanta aynu hore u doorannay sida suuban u dhacay inoo xulay qof aynu ku aamini karro xilka maanta loo loo loo doortay ayaan ilaahay uga mahad celinayaa ninka ilaahay inoo suuro geshay marka labaadna waxaan u mahad celinayaa xildhibaanada golaha wakiilada puntland oo intooda badan ay yihiin rag dhallinyaraah oo cusub doorashada ay doorteen qof ku habboon inuu shanta sanooo soo socdo haddii ilaahay idmo inuu hogaamiyo puntland mar saddexaadka waxaan hambalyo diiran u soo jeedinayaa mudane siciid cabdulaahi deni oo ah nin siyaasiyah mutacallimah nadiifah aan aqaan hadda ka horna inuu ra-iisul wasaare noqdo ku sigtay maanta inuu madax u noqdo puntland oo hogaamiyo baan aada iyo aada ugu hambalyeynaya waxaana ilaahay uga rajaynayaa inuu gacanta qabto oo dhibaatada jirta ku taageero inuu dadka ka saaro waddo fiicanna ku hanuuniyo aqoonteedna waa leeyahay kartideenna waa leeyahay waa ku naqaana bismi illaahi raxmaani raxiim waxaan marka saddexaad hambalyo u soo jeedinayaa asad ismaa ismaan cabdullaahi ninkaa dhallinyarada ah oo nadiifka ahaa oo ciidamada puntland ay ku faanto qeybtooda ugu firfircoon madaxda ka ahaa muddadii anigu aan joogay aniguna aan abaalgudu siiyey inaan gaarsiiyo heerka jenaraal inaan siiyo isagoo dhallinyara ah oo yar halkii maxamed abshir oo allah u naxariiste deedeedii oo kale oo ku qaatay jenaraal waxaan marka ka rajaynayaa inuu walaalkiis oo kaga guulaystay cododkaas saddexda ah inuu la shaqeeyo oo amniga siduu u yaqaan kala shaqeeyo ouna gacan ka siiyo insha allahu tacaala isagana waan u hambalyaynaya waxaa waxaa marka maanta dhibaatadii innaga ina haysay dabayshii nololeed baan ina ina taabatay mar haddii si jawi nadiifah oo nabadgelyo ah ilaahay maanta inoo ku guuleeyey inaan doorashadii madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkoo hadda imaanaya si nadiifah oo ammaanah oo adduunyadoo dhan daawanayso inuu ilaahay inoo ku suurageliyey waxaan ilaahay u rajaynayaa dadka iyo shacabka reer puntland dhammaantood iyo ummadda soomaaliyeed dhammaantoodba inuu ka dhigo waddan barwaaqo ah oo nabad ah oo xasiloon dhibaatooyinka jiraan ilaahay ka dulqaado ayaan ilaahayna ka baryaya oo ka rajaynayaa asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu aad buu mahadsan yahay madaxweynihii hore ee puntland doctor cabdiraxmaan maxamed maxamuud faroole waxaan iminka kelmad siinayaa ergada ka socota urur goboleedka igad in qof ka mida halka inuu yimaado oo uu ka cabiro dareenkiisa ku saabsan doorashadii halka ka dhacday maanta ambasador jamaal soo dhow بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله شكر رب العالمين إله ما هاد له مركا كوباد waxaan doonayaa si guud inaan idiin salaamo shacabka puntland madaxweynaha cusub madaxweynayaashii hore dhammaan labada gole ee baarlamaanka baarlamaanka puntland iyo xubnaha baarlamaanka federaalka culamaa udiinka iyo isimada dhammaan waa idin salaamayaa marka koowaad waxaan u hambalyaynayaa madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka puntland waxaan kaloon gaarsiiyaan nabadda ay ka shaqeeyeen iyo is-afgaradka geediwadka doorashada puntland waxaana u baaqayaa isimada soomaaliyeed sidan oo kale inay oga shaqeeyaan nabadda iyo isukeenidda ummadda soomaaliyeed si geesinimana ay ku wajahaan nabadeynta ummadda soomaaliyeed intaa kadib igaad haddii aynu nahay waxaan ummadda soomaaliyeed iyo bulshada caalamka u sheegaynaa sidii lagu ballamay doorashadii puntland inay ku dhacday si nadiif ah cadaalad ah geedi socodkaasoo ka goobnaa soo xulidda xildhibaanada doorashadii maxoo guddiga guddoonka baarlamaanka iyo doorashadii maanta ka dhacday aniga iyo wafdiga igaad ila socdo annagoo ku hadlayna magaca igaad waxaan ku dhiirgelinaynaa maamulka cusub oo la doortay la shaqaynta dowladda dhexe iyo xoojinta nidaamka federaalka waxaan rajaynaynaa socodka dambe in hal cod iyo hal qof lagu qabtaa si isqaqabsiga iyo doorka dumarka meesha uga soo baxo waxaa la wada ogsoon yahay inay puntland ay tahay hormuudka federaalka arrintan waxaa looga waxaa la waxaa la doonayaa in ficil ahaan lagu muujiyo wada shaqaynta guud ee kala dhexaysa waddanka intiisa kale waxaana muhiim ah in wada shaqayntaas ay noqoto tu isu keenta ummadda soomaaliyeed sida la wada og yahay beesha caalamka gaar ahaan igaad iyo u n-ka waayadan waxaan ka wada shaqaynaynay xal u helidda colaadda ka taagan tukarag waxaana kula dardaarmaamulkamudana waa kaa dhammaata in si nabad ah ay xal ugu raadiyaan waxaana diyaar u nahay igaad haddii aan nahay inaan la shaqayno dowladda cusub caqabadaha hortaagan kuna saabsan sidii loo dhammayn lahaa colaadaha taagan wabilaahi towfiiq
waxaan iminkana u yeerayaa salaada waa la tukanayaa halla fadhiyo waa la tukanayaa ka socotaa halla fadhiyo laakiin ma dhammaan hawshoodii xildhibaanada ha fadhiistaan xafiiska Hogaamadu ha fadhiistaan.
ee qaramada midoobay ee wakiilka qaramada midoobey ee soomaaliya unsom inuu halkan yimaado oo ku hadlo kelmadooda
Good afternoon. My name's Guy Griffin. I'm the head of the UNSOM office here. I would just like to very briefly congratulate the people of Puntland for the conclusion of what's been a very lively, vigorous, successful process. Congratulations to new President Denny, but also a big thanks to the election committee and the secretariat that organised the day so efficiently, and also to the security officials and security forces for doing such an effective job and ensuring that the people were safe and the process passed off safely. Thank you and congratulations.
waxaan ahay madaxa xafiiska unsom Eh, waxaan jeclahay inaan maaragtay soo dhaweeyo oo mahad celiyo eh, madaxweynaha la doortay Eh, waxaan kaloo aan jeclahay inaan mahad celiyo shaqadii ay qabteen shaqadii fiican ay qabteen guddigii eh, doorashada iyo ciidamadii waardiyeynayey oo shaqada ayaguna hayay banaan ka hayay Eh, aad baad mahadsantihiin
Eh, waxaan haddana kelmad siinaynaa kelmaddii isimada islaan ciise islaan maxamed isagaynuna ku soo gebagabaysan doonaa waxaynu aadi doonaa salaada iyo qadada islaan ku soo dhowow
bismillaah waxaan idinku salaamayaa dhammaantiin salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ilaah baa mahad leh maanta intaan meeshaan isugu keenay maslaxadda isugu yimi haddana inoo idmay inay nabad inoo ku dhacdo ilaahaasaa mahad leh intaa kadib waxaan dhammaan u soo dhowaynayaa xafladda sharafta leh oo sida habsamidaa u dhacday markii laga reebo arrin rabbaani ah oo ilaah leeyahay oo idankeeda ilaah leeyahay haddana dadka yimi maanta ama musharaxiinta ha ahaadeen ama xildhibaanada ha ahaadeen ama inta kale oo dhegaystayaasha ha ahaadeen qof waliba meeshuu kaga aadanaa wuu ka mariyey abbaarta ay leedahay iyo galahan miisaanka uu leeyahay intaa kadib Een, waxaan leeyahay dadweynaha een, dowladnimadu waxa weeye dadweynaha hadba wixii dadweynuhu ku kaco ayay dowlad da- dowladdu noqonaysaa annagu iska reer miyi baanu nahay oo dhaqanka miyigaan ku maahmaahnayo waxaa la yidhi reerka jiilaal waxa ku dirira odaga iyo jiilaalkaa ku dirira labadooda waxa reeya kii habartu raacdo hadday habartaasi qof lixi jeclala tahay haddee odagii bay raacday odagaa reeye haddayse aysan qof xoolaad ahayn waxaa raynaya jiilaalkii waa raynaya reerkaasi waa baabaayo dadweynuhu ha ogaadeen waxa ayagu ay rabaanin bay dowladdu ku shaqaynaysaa haddii dowladnimo iyo jiritaan iyo mustaqbil ay rabaaniin ay ka muuqato way helayaanin sababtay ku tahay dowladdu far bay noqonaysaa far keliyana fool ma dhaqdaa la yidhi dadweynaha reer puntland intaasaan leeyahay barlamaanka waxaan leeyahay waa mahadsan tihiin maadaama doorashadii ay dhacday waxay ila tahay intaani waa iska qur-aan ku nool oo dhowrtada waad aragteen shan maalmood lix maalmood baa geed la isugu keenaa dabadeedna waa la khatimaa baa la yidhaahdaa maanta dhowrtada bilowgeedi weeye socodkeedi waa goorma shanta sano wey oo soo socda wey waa in yar maanta inta aan qabanay ama aad qabateen oo wakiilka ka tihiin oo u dhaarateen lixdan iyo lixdiinna shantaas sano oo soo socota iyo shan saac waa kala fog yihiin shantaas saac shaqadoodii baa laydinka rabaa dadkana aada wakiilka ugu ahaydeen uguna dhaarateen ayaa laydinka doonaya idinkana intaasaan idin leeyahay musharaxiinta way iska gaarayaa warku raggi badankiisa inkastoo uu tegey mihiib geel ka weyn iyo marti boqor ka weyn iyo marag ilaah ka weyn midna ma jiraa lay idanka ilaah baa leh inuu maanta ninkaasi id noqdo wax ilaah idmay wey wax xaggaa la ka qoran bay ahay adaygna laguma waar jiljileecna looma dhinto ilaah xaggiisay ka qorray waxaad u qaadanaysaa nin waxaan xag ilaah idinka qorrayn waxa aad maanta raadiseen asaydaan haleelin laakiin waxaan idinkala ballamadiyaa aniga aragtidayduna ay tahay inaad tihiin madaxweyne aan dhaaran inaad tihiin ku xisaabtantaaniin madaxweyne aan dhaaran oo ah dee nin wax garanaya oo nin walba xilka dhinaciisa uu ka hayo oo uusan oran cadkiyahow ama ku cunay ama ku ciideeyey uusan orane uu arko inuu madaxweyne aan dhaaran yahay inay idinka muuqato abbaarta aad leedihiin dowladdu idinku leedahay dalku idinku leeyahay dadku idinku leeyahay hawlkama daala weli waa hogadi shantii sano oo inoo ku dambaysay wax yar bay ahay tanina hadda way ka sii yartay marka wixii aad soo doonteen oo aad akhriyayseen wuxuu ahaa dalkaa iyo dadkaasaa saa iyo saa iyo saa u qabanayaa sidii iyo sidii aad sheegayseen oo wanaagsanayd oo aada ballan qaadayseen meeshii bay idiin taal hawlkama daalo weli waa hogadi idinkana intaasaan idin leeyahay madaxweynaha waxaan leeyahay madaxweyne waa kugu soo dhowaynaynaa shaqada aad ku guulaysatay ilaahayna waxaan kaaga baryaynaynaa allaha kugu asto laakiin arow jeeyo libaaxlow haddii aad joogi weydo waa lagu jimcin bu ilaahay waa kugu guulay soomaaliduna waxay tidhaahdaa xoolo rag farana ka tirsan feerana ka xisaabsan wixii aad sheegaysay inaad qabanaysa waa qoranta rabbina waa kuu hayaa ragna waa kuu hayaa bahalka carabka la yidhaahdo afar masale oo kala nooc ah haddii la geeyo mid walba dareenkeedu bixinaya qaraar iyo macaan iyo kulayl iyo dhanaan haddaad isugu geysid afartii waa qudrad ilaahayo mid walba waa dareemayaa kan numado sida uu yahay marka waxaa lagaa rabaa xubinta ah xumaatada inaad iska saartid si aad macaan iyo udgoon aada u dareentid ilaysalaad waxaad lahayd saanaan yeelayaa kanaan yeelayaa kanaan yeelayaa horumar baan samaynayaa keeraan yee ya intii aada ballan qaaday baa lagaa baa lagaa doonayaa wixii shalay carabkaaga aada ku tidhi oo kaga hadashay oo aan kharaar ku jirin oo qurmuun ku jirin oo xumaata ku jirin ya wixii uurka ku jiraa afka ka baxa in intii baa lagaa doonayaa berri ya berri yaa lagaa waayo berri yaa lagaa ya yaa lagaa waayo aada iyo aad baa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
islaamku waa mahadsan yahay waxaan ku wareejinayaa iminka guddoomiyaha golaha wakiilada si uu wareegan doorashadii madaxweyne madaxweynaha inoogu soo gebagabeeyo inoona siiyo waktiga aynu salaada iyo ku soo qaadanayno qadada mudane guddoomiya kusoo dhawow
بسم الله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم آه، إن شاء الله والحمد لله إلهي بقى مهدلة doorashada qaybteedii hore waa inoo dhammaatay waxaynu hadda waa soo tukanaynaa waana qadaynaynaa waxaynu haysanaa waqti hal saaca saacaddaasaynu qadadayo insha allahu ku koobaynaa iyo salaadaba waana soo noqonaynaa qaybtii dambe aynoo dhiman oo madaxweyne ku-xigeennada marka insha allahu shirkuna waa inoo xidhan yahay soo noqod wanaagsan asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.